بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على rasuuli الlah ama bacd weli waxaan ku jirnaa taxanaheennii ahaa ayaan ka digtoonaanaa usbuucii lasoo dhaafay waxaan ka hadlay ninkii yidhi jannada waxaa gelaya dadaan muslim ahayn isaga laftiisa waxaa warkiisa ku jiray wararkiisa diin la-aantu ka muuqato in haddii doorasha dhacdo oo qof aan muslim ahayn uu ku soo baxo doorashada dadkii muslimka ahaa waa inay aqbalaan buu leeyahay maxaa mushkilahu ku jira marka dadki muslimiinta haddii ahaayeen boqol kiiba boqol oo hal xaba uu kusoo dhuuntay oo diinkiisii ka ridoobay oo gaalnimo muujistay haddii doorasha dhacdo oo nidaamkan maaragtay baatilka ee dimuqraadiyada lagu sheego oo shacabka yaa xukunka iskale laleeyahay oo aan alla maaragtay dan laga lahayn haddii nidaamka noocaas oo kale ah uu ninkaasi ku soo baxo oo doorasho uu ku yimaado wax mushkilaa mala buu leeyahay ninkaas taasina waa baatil marka si guud baan maaragta u sheegay laakiin tafsiil bay u baahan taha oo alla wuxuu yidhi waid ibtalaa ibraahiima rabuhu bikalimaatin faatamahun qaala inii jaaciluka linnaasi imaama qaala wamin duriyatii qaala laa yanaalu cahdi adaalimiin waqti xus baa la leeyahay rasuulka sala alla alay salama nabiyullahi ibraahim alla uu imtixaanay kelimaad baa lagu imtixaanay waxaa lagu fasiray arrimaha fitrada lagu fasiray waxyaabo la faray iyo waxyaabo laga reebay yaa lagu kalifay nabiyullahi ibraahim waana uu ka soo baxay waxaas waxaa lagu sheegay in maaragtay ay tahay acmaashii xajka waxaa kaloo lagu sheegay inay tahay arrimihii fitrada alkhisaalu alkhams oo fitrada maaragtay ah markii saas uu sameeyey nabilah ibraahim yaa alla wuxuu yidhi innii jaaciluka linnaasi imaama dadkii waxaan kaaga dhigayaa mid lagu daydo oo qudwo ah markaasuu nabilah ibraahim wuxuu jeclaystay in caruurtiisana ay saas ay noqdaan caruurteyda qaarkoodna ilaahu saas ka dhig ilaa dadkii inaanay wada toosin uu ogyahay wax aan maaragtay xaq ahayn inuu alla weydiistana ma rabo markaasaa alla u sheegay qaacido caam ah qaala laa yanaalu cahdi adaalimiin aniga ballankan aan bixiyey ma gaaro mana helaan kuwa daalimiinta marka daalimiintu shaqa kuma lah culimadu marka waxay leeyihiin ayadan waxaa laysku baraarujinayaa dadkii ahlu kitaabka ahaa iyo mushrikiinta ahaa ee waagaas jooga waqtiga rasuulka sal ly slam inaanay imaamnimo aanay shaqo ku lahayn aanay mudnayna maxaa yeeley waxay ku tilmaanaayeen dulmi ayay ku tilmaanaayeen laa yanaalu cahdi daalimiina soo allama dhihin dulmi bay ku tilmaamnaayeen marka iyagu waa sidii shirki oo kale kitaabkiioo la bedelay loo fasirsato sida maaragtay naftooda ay jeceshahay sida ninkaan hadda kitaabka alle uu ciyaarayo aan hadda ka hadlayno iyo inay macaasidii maaragtay dhex dabaalanayaan marka haddii ay isfiiriyaan tilmaamahaas yacni dadkii caadiliinta ah inaan haysan way ogyihiin marka inaanay helin imaamo way ogyihiin xukunkii marka oo lagu xiray xukunkii oo lagu xiray tilmaantaas dulmiga waxay ishaare u tahay cilada maaragtay keentay in cahdiga lagu gaari waayo waxaa laga fahmayaa marka cilada in haddii dulmigu meesha uu ka baxo cahdigii marka ay helayaan oo qofkii marka caadiloo wanaagsanaada uu macnaha ee imaamad wax ka helayo culimadu marka waxay leeyihiin aayadda waxaa kaloo ku jirta in qofka maaragtay dembiga weyn ku jira oo kabaa'irta ku jira inaanu mudnayn in madaxtinimadii loo dhiibo yacni khilaafadii weyneed wixii ka hooseeyey qaalinimo muftinimo in cilmi laga wariyo salaad inuu dadka dujiyo iyo wixii la mid ah marka sideedaba culimadu waxay yidhahan marka qofka faasiqa ah markuu faasiq u yahay in xataa madaxtinimo loo gunto ma bannaanay leeyihin laakiin isagoo xaalkiisu uu fiican yahay hadii loo gunto kadibna fisqiga uu ku soo dariyo haddaanu fisqigaas marka gaalnimo aanu ahayn waa maaragtay la ateecaya wix macsida ahaa unbaa laska ilaalinaanu lagu ateecayn moogiye maarata tacayus ma wada dhacayso oo imaam nooma ah lama laha sida ahlu sunnadu ay qabaan iyagoo la wacdina macsidana waa laska ilaali lagu ateeci maayo marka shuruud imaamada culamada ay sheegaan oysan isku khilaafsanayn waxaa ka mid a inuu yahay muslim oo alla wuxuu yidhi walan yajcala allahu lilkaafiriina cala lmuminiina sabiila alla gaalada uma yeelo jid ay muslimka ku dhibaan oo shar iyo dhib ay maarata ku gaarsiin karaan haddii iimaankooduba uu sax yahay oo imaan dhaba laga helay alla wuxuu u ballan qaaday inaanay maaragtay gaalo ku tasalludi karin culamadu marka waxay leeyihiin madaxtinimadanna oo muslimkiin o dhan madax loo noqdo ah oo waxaan khilaafada lagu magacaabi jiray haddana madaxweyne iyo waxaas la yihahday magacyada noocaas oo kalaa leh iyo boqor iyo waa jidkii ugu weynaa oo loo yeelay noqonaysaa haddii muslimiinta madax looga dhigo waxaana garanaynaa in ahlu kitaabkii iyagoo saakiriin ah oo dilaysan jizyada ha dhiibaan in la yiri haddii madax laga dhigo marka xaalkoodu suu noqonaa soo aayadda lagama soo horjeedo xataa yuctul jizyata can yadin wahum saakiruun waa laga soo horjeedaa kuwaan ahlu kitaabka ahayna dawaanagii la jihaadaynaba ilaa ay ka islaamaan see marka madax u noqon karaan hadduu mulxid yahay qofki ama mushrik uu yahay ama buudi uu yahay ama hinduus uu yahay see muslin uu madax ugu noqonaya alla wuxuu yidhi marka watacaawanuu cala albiri wataqwa walaa tacaawanuu cala alitmi walcudwaani samafalka iyo taqwada isugu kaalmeeya dembiga iyo xadgudubkana ha isugu kaalmaynina qofkii marka muslimiinta hor keena oo madax uga dhiga qofaan alle ka cabsanaynin qofkaasi dembi iyo xadgudub buu maaragtay dadka lagu kaalmeeyey ee samafal iyo taqwo kuma aanu kaalmaynin rasuulkuna wuxuu yidhi sal sl man camila camalan leysa caleyhi amruna fahuwa raddun qofkii camal sameeya amarkeenu aanu ku taagnayn waa marduud waa wax kama jiraan in muslimiintii loo qadimo qof gaal ah oo la yidha ha maamulo say diinkooda u oogayaan ila diinkii waaba kasoo horjeedaay sideedana imaamada iyo madaxtinimadu waa maxay waa in diintii la ilaaliyo waxa ugu weyn oo culamadu ay sheegaan oysa isku khilaafsanayn waa in diintii la ilaaliyo kadibna adduunyadu lagu maamulo diintii abu dhar baa rasuulku wuxuu ku yidhi sal ly slam inaka daciifun laa ta'amaranna cala ithnayni walaa tawallayanna maala yatiimin laba madaxa u noqonin baa layidhi aduu daciif baa tahay tilmaantaas daciifnimadii isagoo muslima oo saalix ah oo akhyaartii maaragtay muslimiinta ka mid ah yaa waxaa la yidhi madaxa noqonin qofki qofkii gaal marka soo hormariya balka waran qofkaasi muslimkii muu nasiixeeye maya waa kasoo horjeeda nasiixada marka muslimiintu waxay u qadimayaan madaxtinimada qof maaragtay munaasib u ah oo ayaga ka mid a allana wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum alla ateeca rasuulkiina ateeca iyo kuwa odayaasha ah iyo madaxda ah ee adinka in ka mid ah culamadii way ku jirtaa oo diintaasi cilmigaas alla baray yaa lagu ateecaya madaxdii maaragtay dadku iska soo saarayeenna waa sidoo kale waa inay annaga naga mid yihiin kuwaasaa la ateeca axaadiista marka mutawaatirka ah ee imaamka iyo ninka madaxda ha la ateeca dhehaysa waxay ka hadlaysaa nin imaam oo maarata muslim ah gaal hawshaas kuma jiro shaqana kuma lah marka ninka madaxda waxaaba loo keenaba inuu maslaxadda ummadda ilaaliyo maslaxadda ummaddana waa diinkeeda ugu horeeya inuu muslimiinta maaragtay uu mideeyo oo uu isu keeno ee looga baahan yahay mana ku kulmi karta nin gaal ah marka atiicu llah wa atiicu rasuula wuli amri minkum maadaama la yiri waa alla u waajibiyey muslimiintu ku waajibiyey inay ateecaan dadkii ulamriga ahaa madaxda ahaa waa culummadii iyo maarata madaxdii kale ah waxay tusinaysaa in marka ninkii madaxda ahaa in madaxtinimadii loo dhiibo oo muslim ahaado inay maaragtay ay waajibtaa sababtoo alle ma mana faraayo inaan ateecno waxaan jirin sidoo kale allana fari maayo wax maaragtay jiritaankiisu uu iska yahay sunno oo markii la rabana maaragtay la leeyahay looma baahno markii la rabana la keenaayo marka daacada qofka maarata muslimka ee madaxda hal ateecalay lafteeda waxay keenaysaaba in qofka muslimka ahaa maarata dadki ay soo hormariyaan madax ka dhigtaan marka ayadihii xuduudda ka hadlayay iyo qisaastii iyo axkaamtii dadka madaxda moogi wax kale aanay samayn karin waxay keensanaysaa in imaam muslimiinta kamida loo helo maaha gaal shaqadiis maha taas marka rasuulku sal sl marki uu joogana muslimiinta asagaa maarata hogaaminaya siduu rasuul u ahaa rasuulnimada ka weyn wax walba eh yaa maarata adduunyadan ugu dhex jirta iyo maamulkeedii ibn xasm wuxuu leeyahay ahlu sunnaha dhammaantood iyo murjadii iyo shiicadii oo dhan iyo khawaarijtii kulli waxay isku waafaqeen in maaragtay imaam in la keeno ay maarata waajibta oo ummaddu inay u hogaansanto nin imaamoo caadil ah oo axkaamta alle dhexdooda ka ooga ibnu xasmi wuxuu leeyahay ahlu sunnaha iyo murjada dhammaantood yani ahlu sunnaha dhammaantood murjada dhammaantood shiicada dhammaantood khawaarijta dhammaantood waxay isku wada waafaqsan yihiin maaragtay in madaxtinimadii ay waajibta ummaddan ay waajib ku tahay inay u hogaansamaan imaam caadil ah oo axkaamta alle dhexdooda ku fuliya oo axkaamta shareecada ku maamula shareecaduu rasuulka sal ll ly slam uu la yimid waxaa diiday un kuwa khawaarijta kamid oo najdaad la yidhaahdo oo leh xaqu dadku maaragtay ayagu mid walba xaqii lagu lahaa heeska keeno waa niman marka shudaad ah warkooda aanu qiiman ahayn wixina dadkood iyagu wanaag ku dhaqmanaya cadaalad intaasaa ku filan bay leeyihin laakiin warkooda wax kasoo qaad ma leh camalka muslimiintana waa kasoo horjeedaa marka ijmaacaas ahlucilmi fara badan baa sheegay sida ibn xasmi oo kale kitaabkiisa maraatib ijmac la yiraahdo maawardi kitaabkiisa axkaam sultaaniya la yiraahdo abu yacla kitaabkiisa axkaam sultaaniya la yiraahdo baqawi kitaabkiisa sharxu sunna la yiraahdo qurtubi nawowi ee sharx muslim ku sheegay ibn xajar baa fatxubaari ku sheegay marka maaha arrintaasi maarata arrin la fududaysta maaha oo ciyaar ciyaar gasha ma ah muslimka waxaa madax u noqon kara uun qof muslim ah qofaan muslim hayna lama ogolo in madax u noqdo magacii la rabo markaa loo yeelo waxaan uu ku imaanayo iyadoo awalba baatil ahayd dimuqraadiyadaas iyo doorashooyinkaas oo intikhaabaadkaas ayaga raacsan laakiin haddana waxaa kasii daran in la yiraahdo qofka diinkiisaba la fiirin maayo yani wax shuruuda ma jiraan waa diin la-aantaas waana nasiib daro waxay muslimku aqbali karaanna ma ah marka waa in laga digtoonaadaa hadallada noocaasoo kale ah oo aan diinka shaqo ku lahayn oo muslimka diinkiisii lagu baabi'inayo wabilahi towfiiq